fircawno intuu u khudbadeeyey buu leeyey inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun waa koox yaryar waa lagu yaqaana dawladdu markay awood awood isbidaan cid alle ciddii ka hor timaadaa waa afar injir leh waa laba midho waa soo qaqabanaynaa koox yar oo caasigarowday ayaanu soo haldhabaynayo midhmidhaysanaynaa waa soo qabanaynaa inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa inahum lanaa lakaa'iduun waynaga cadhaysiiyeen maxay nooga cadhaysiinayaan maynala awoodba wa innaa la jamiicun xaadiruun koox fara badanoo weli digtoon baynunay dad soo jeedaynunay ma dad hurdayna moodayaan maxay sanka inooga marmarayaan ee kolba inoo hor yaacayaan aynu haldhabaalaysanno baddi baa ka horraysa inana waa ka dambaynaa xaggay geli waxay ka dhigeen dad kollayba la qabanaayo waayo baddi baa ka horraysa ciidan weynana wuu ka daba gurguuranaya inay kolliba isqaar yihiin qaar jar iska xoorayoo iyagu ishalaagay ayuu ku xukumay fircoon wuu daba socdaa markaasunbaa iyagana ayaabayi ina haaulaai la mudrikuun waxay le waa kuwanaynu soo gaadhay soo hi kallaa ina macii rabbii sayahdiin waa rabbigee baa ila jira iyagu waxay eegayaan qiimaha baddiina waa soo hiraysa fircoonna waa soo hiraya meel kaloo ay maraanna garan maayaan way ku soo cidhiidiyante laakiin nebiyulahi muuse marna ismuu bedelin ilaahay baa diray nebi ilaahay baanay isagay hanuuninaya ku dhufun baa lagu ku dhuftay way ka baxeen iyagoo arkaya ayuu ku soo dhammaaday fircoonna markuu ku soo dhammaaday xabadi aanay bannaanka ka joogin ayuunbu ilaahay biyihii amar siiyey biyow marka horeba waa isku jirtaye isku laabo isku noqday markuu isku noqdaya ku dhex baabaaya ninkii kibray markaasuu ku dhawaaqaya aamantu biاladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin al'aana waqad casayta qablu e wakunta taxun bay kuwaa la taqaanaa markay meel xun marayso ayuu ilaahay xasuusanaya intii horena ana rabukum alaclى maa calimtu lakum min ilaahin hayri ibni lii sarxan waar bal fooq ii dhisa lacallii abluqu lasbaab asbaab asamaawaat samadan aan gaadho oo fa aalica ilaah ilaahi muusa aan soo qooraan sada ilaaha muuse sheegaye fooq dheer i dhisa ayuu leeyihi qooraansi baa u taagay inuu qooraansado aan soo eego halkaasuu maraayey iminkana aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iil dhulku isjilcinaya marka inta badanna qur-aanku nabiyullaahi muuse qisadiisa usoo qaataa nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam qisadiisi waayo waxaa loo diray nin kibrey nin kibrey oo aad u kibrey oo fogaaday baa loo diray nebiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalamna qoom wada kibrey oo dhaqaalihii iyo maamulkii iyo wax walbaaba isugu qoofalan yihin ayaa isna loo diray rafaad badan baa ka mutay isna rafaad badan buu la mutay meelo badan bay iska soo galaan saa awgeed in badan baa qisada nebiyullaahi muuse lagu soo celceliya marka masalada hore ilaahay inaanu iska keendaynine iska noolaada oo waxaa doontaan ku dhaqmo oo saa doontaan yeela ma ahee ilaahay diin iyo nidaam iyo qur-aan buu inoo soo dejiyey waa qadiyadda koobaad qadiyadda labaad athaaniya ana allaha ilaahay laa yardaa raalli kama aha an yushraka in lala wadaajiyo macahu maciisa axadun cidnaba fii cibaadatihi cibaadada in cid lala siiyo ilaahay ma ogolaa laa malakun malag baanu rabin muqarabun la soo dhoweeyey oo ilahay agtiisa qiimo ku leh oo meeqaan leh ilahay ma rabi lala siiyo walaa nebiyu nebi mursalun rasuuloo lasoo diray oo daraje ilahay agtiisa ku leh isna in lala siiyo ilaahay ma ogola wاdliilu qowluhu tacaala وأna اlmasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada marka ilaahay subxaanaه wa tacaala waa waaxid dhammaan khusuusiyaadka uu gaar u leeyahayna ilaahay wuxuu leeyahay ma ogola in cid lala siiyo haddaad la siisana adigumaa meel xun isdhigay waayo ilaahay qiyaamaha wuxuu idhaahdaa ana أغnى الشhurakaaءi can الshirk cid wax laysugu diro cid wax laysugu daro anaa ugu qanisan man camila camalan ashraka fiihi maciya hayri taraktuhu wa shirka qofka camal sameeyee anigii cid kale naga dhexaysiiya waan uga tagaa waan uga tagaa waayo qani baanay qof qaniya haddaad midaan waxba haysan ugu darto tidhaahdo adiga iyo kaa saboolkee dawarsada aan suukin daro ma daba soconayo waar iska qaado ha wlilaahi almahalu laclaa ilaahay tusaalaha sare isagaa leh laguma tusaaleeyo waxayla kale laakiin si loogu fahmo ilaahay maadaama uu khasaa'intiisu buuxdo cid baan wax ugu daraya sanam iyo laata iyo qabri iyo geed iyo dhagax iyo waxbaan isugu jacburinaya ilaahay ma oggolaa wuu kaaga tegaya maalinta qiyaamana wuxuu idhaahdaa ha raaco liyatabic kullu axadin maa kaana yacbudu waa nin walooba cidaad caabudaysay odon raac ha idin bixiyeen iyagu waxay idin qabteen markaasaa cidiba cid raacda qaar baa cadceedda raaca qaar baa dayaxa raaca qaar baa dhagxaanta raaca qaar baa geedadka raaca qaarba waxbay raacayaan waxaa soo hadhaya muwaxidiinta muwaxidiintaa soo hadhaysa markay soo hadhaan ayaa sifada ilaahay ku barteen ee qur-aanka iyo xadiisku sheegay sifo aan ahayn buu ilaahay isugu muujiyaa su yidhaha rabbigiin baanay haa iyo maya toona ma yidhaahdaane waxay dha halkan aanu joogaynaa intaanu ilaahay arkayno ilaahay baa mar dambe isu muujiya sifadii qur-aanku sheegay iyo tii axaadiistu sheegtay saydha anta rabbuna markaasay dhammaantood oo sujuuda munaafiqiintii waa ku jirta way dhacayaan way sujuudayaan muminiintii sujuud bay u dhacayaan kuwa kalena dhabarkunbay xadiid noqonaya munaafiqiintii way qotomayaan kuwa kalena way daadanayaan ila way sujuudi jireen oo si daacadee u sujuudi jireen oo ikhlaasa kuwana khiyaamo iyo nifaaq iyo riyaa iyo istus bay sujuudayeen dabeetana way qotomanaanayaan iyaguyo marnaba ma sujuudi karayaan markaasaa ilaahay u dirayaa xagga iyo jannada iyagoo maca munaafiqiintii la socda markay meel dhexa marayaan ayuunbaa faduriba baynahum bisuur gidaarunbaa ku kala dhexdhacaya lahu baabun albaab buu leeyey baatinuhu fiihi raxma wixii xaggaa xigaa oo naxariiso ahlujannii baa leh wa daahiruhu min qibalihi alcadaab wixii xaggan ka soo xigana cadaab baa u hadhay waxaa lagu kala jarayaa gidaarka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama aha in cibaadadiisa cid lala siiyo cibaadaduna ma ahawn salaada iyo sakada iyo soonka iyo xajka ma aha cibaadadu way ka ballaadhantahy nolosha oo dhan baa cibaado ah nolosha oo dhani waa cibaado markaad tukanayso waxaad ku jirtaa cibaadada ugu fadliga badan in la yidhaahdo hee alsalaa azakaa alsiyaam alxaj waxaa la yidhaahdaa almabaani alarbaca afarta tiir baa la ydhahda tiirkooda shanaadna waad garanaysa laakiin cibaadaadka kalena iyagay soo raacaan markaa cid is haysaan ee xukun tegaysaan waa cibaada ilahi wuxuu leeyahy falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum maalintaa waxaad taaran tahay imtixaan baad ku jirtaan waa lagu imtixaamaya ma waxaad odhan doontaa waxaan ku go'aa maxkamadda sharciga ilaahay baan ku go'aa mise waxaad odhan doontaa aniga maxkamaddaa baynal koodhku yaalla igee maalinta waad imtixaamanta mise waad ishaafalatayno say munaafiqiintu yeelaan xaaladaad yar eegi haddaad adigu leedahayna oo diinta ilahi wax ku helayso maxkamaddaa culimmadeenoo gee maalintaas leedahay waxba ku heli maysidna waxa weeyaan maxkamaddaa kale ah ee baryahaba iyadaa la tegaye taasaa inoo fudud imikee taayna gee le wuxuu isleeyahay taasaad wax ku helaysa taasina iimaan maaha waxaa kaloo la mid a marka aad wax aaminayso ma cid kalea kuu yeedhisaa mise ilaahay iyo rasuulkiisaad ka qaadata iyada waa cibaada markaad camal samaynayso markaad shaqaysanayso shaqadaada maxaad ku beesgaraysaa ma qaanuunka wadciga ah mise ilaahay shareecadiisa bimacnaa cibaadadu way ballaadhantahy marka wax kastoo ilaahay gaar u leeyahay khaasiyad ah in lala yeesho ma ogola malag malaa'igta ugu qaalisan waa taqaanaa malaa'igta ayaa ugu fadli badan malaku jibriil khalqiga kaloo dhanna ya nabiy llahi moxamed sal ly slam xataa jibriil nabiy llahi moxamed baa ka fadli badan sala allahu calayh wasalam labadoodaasaa ugu fadli badan labadooda nebi moxamed baa ugu sii fadli badanoo ilaahay ma ogola in lala siiyo waayo isna xaq buu leeyahy la ydhaha xaqu nebiy ilahayna wuxuu leeyahy xaq la ydhahdo maxay xaqullah wixiina in laysku khaldo lama ogola dad badan ba iskaga khalkhalshaa dad badan ba war ilaahay xaqiisu waa gaar ka nebiguna waa gaar maya waan isku mulaaqaya soconaya maaha bal imika waxaad u fiirsataa nin baa gebi wuxuu yidhi ya akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuduusi alxaadis alcamami kii dadka ugu khayrka badnaayow maa lii man aluudu bihi cidaan magan gala ma lihi siwaaka adiga mooye cinda xuduusi alxaadis alcamami markay dhacdo dhibaatooyin waaweyn oo madda wada gaadhaa aduun baan kugu eertaa nebiyullaahi maxamedow haye ninkaa ma xuquuqdii baa iska dhex gashay mise waa u kala saafante way iska dhex gashay cidda lagu eertaa nebiyullahi maxamed maaha ilaahay baa lagu eertaa markay arrimuhu xumaadaan abaaruhu dhacaan colaaduhu dhacaan cuduradu yimaadaan dhibaatooyin kale yimaadaan alle xaggiisaa loo carara ilahay baa le fafiruu ila allah waaye wuxuu leeyahay waina min juudika adunya wadaratiha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalam deeqdaada waxaa ka mid a adduunyada iyo walaasheed oo aakhiro ah hadaa bixiya wa min culuumika cilmu lawxi waalqalam ya culuumtaadana waxaa ka mid a looxalmaxfuudkaba adigaa gebigiisaba ee cilmigaagii uu yahay adduunyada iyo aakhiroma nebi moxamed baa bixiya sala allahu aleyh wasalam se ilaahay subxaana allah waa wax la yaab leh wuxuu leeyahy looxalmaxfuudkana adigaa dembaababa rasuulkuna wuxuu lahaa sala allahu alay wasalam waqul rabbi zidnii cilma rabbigayow cilmi ii kordhi hadduu looxa maxfuudka u xafisan yahay ma cilmi buu dalban la ma dalbadeen marka waa xuquuqdaa iska dhex gashay laakiin waa inay kala dheegan tahay waa in la yaqaana xaqa ilaahay wuxuu yahay xaqa nebigu wuxuu yahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ilaahay raalli kama aha in cid lala wadaajiyo ciddaasi cid ay doonto ha noqoto malag malaa'igta ugu qaalisan haddii malaa'igtii iyo ambiyadiiba loo quuskooyey cid ka hoosaysana hadalkeedaba daa cidaad tidhaahdo waa nin weliyo saalixa waxa weeyaan nin wanaagsan waxa weeyaan waa kan laa iyaga laftooda xuquuq bay leeyihin awliyadu ilaahay baa qur-aanka ku sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyadu mana baqdaan mana warwaraan laakiin waayo aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun qof kastoo muuminoo alla ka baqdaa waa weli waa weli ilaahay weligu inuu hayle xidho waran qaato oo gudaafadaha istaago oo isku habeediye maaha ya taa weli lama idhaahdo awliyaduna waa laba awliyaduna waa laba hadduu xataa kudhaa weli baane haadheh weli baat waayo awliyadaa laba ah awliyaa ullah iyo awliyaa shaytaan ya awliyaa shaydaan weeye adugu waxaa tahay awliyaa shaytaan sheekh sufyaan athawri la yidhah baa wuxuu yidhi hadduu ninku hawadaa duulo hawada hadduu duulo ood arta adoo duulaya haddaad aragto ya ayaa wuxuu yidhi ha dhegaysan dheg ha u dhigin ilaa ficilkiisa iyo qaabku u nooliyey aad kitaabka ilah u bandhigto hadduu sidii kitaabka u nooliyaayo xadiiska ninkaas waa weli ilaahay waxana waa karaama haddaanu u noolayn qaabkii kitaabku sheegayey taasina waxa weeyaan wax la yidhaahdo istidraaj seeta dheerayn allah u seeta dheeraynaya ama shaydaan baa indhasarcaad u sameeyey imaamu shaafici baa wuxuu yidhi sheekhu wuu sahlayba dusha anugu waxaan aaminsanay bu yidhi hadduu biyaha dullugeeyo biyaha haddii la arko isagoo biyaha iska dullugaynaya oon hoosba u quusayn haddii isagoo biyaha lugayn aan arko dhegu dhigi maaye buu yidhi ilaa aan camalkiisa eego camalkiisu hadduu ilaahay diintiisa ku toosan yahay ninkaasi waa weli ilaahay waxna waa karaamo waa tii cumar bin khadaab oo kale cumar oo mimbarkaa saaran ayuunbaa la soo hormariyey ciidankuu diray ee ciraaq ka dagaalamayey oo dhan walba lagaga yimi oo mee jiqinjiqis oo dan la doonayay in dhan walba la xisaaro ninka wata saariyaa laydhaa suu yidhi yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal war saariya oo buurta dhabarka saar khubaddiina uu ku jiraa dadku way yaabeen war khubadda iyo saariyihii meelheblaaye loo diray hadha baa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi hadal igu soo dhacay unbuu haayo waxaan islimalaa ciidankaagii baa meel adag la marinaya qolooyinkii baa beri dambe keenay warkii waxay idhahdeen annagoo inagu adag tahay ayuun baanu codka cumar maqalnay madiine iyo ciraaq ya dhowr kun oo kilomitr saxaabada qaar ka mid a laba saxaabi usayd ibnu alxudayr iyo cabaad ibnu bishir oo rasuulka ka soo caraabay sala allahu calayh wasalam ayaa ulay wateen unbaa iska iftiintay iftiin tooshashkan iminka la yaqaano lama aqoonin ushaasmaa toosh u noqotay hadhowtaa xaafadihii kala leexanaya xaafadada kala leexanaya labadoodii uloodbaa haddana kala leexdo wada nuuraya waa qadaayad cajaa'iba waa karaamaad laakiin diintay ku toosnaayeen laakiin qofku haddaanu diinta ku toosnayn wixiisa waxa la yidhaha khusacbalaad waxaa la yidhahdaa awhaam waxa la yidhaha istidraaj waxa la yidhaha khuraafaat laa macna laha wax macnoy leedahay karaamaat alawliyaana kutubbaaba laga qoraa cid diidi kartaana haba yaraatee ma jirto marka waa inay xuquuqdu kala saafatay waa in la garanaya waa inaanay isku dhex jirin ahaalisatu qadiyadda saddexaad la rabo in la ogaadaa oo aqoon loo yeesho oo lagu camal falaa anna man ataaca arasuula cidda rasuulka adeecda ee wawaxad allaha ilaahay kali yeesha laa yajuusu lahu uma bannaana muwaalaatu inuu xidhiidhiyu jeclaado man xaadda cidda khilaafta ee colaadisa allaha ilaahay iyagoo rasuulahu rasuulkiisa walow kaana haba ahaado kan colaadinaya khilaafaya aqraba qariibin qaraabadaada ka ugu soo dhow ee hooyadaa dihatay ama aabbaha ama edadaa ama habaryarta ama awoog ku doonaa noqdo sheekhu halkan wuxuu ina barayaa masalada la ydhaha maxay almuwaalaa walmucaadaa alwalaa walbaraa inay dadka adduunyada joogaa kuu kala qaybsan yihiin cid adiga xigaalkaaya oo aad soo dhowaysato ood jeceshahay ood u hiiliso af iyo addinba oo ah maxay in alle intii aa shahaadata ee ilaahay dariiqiisa ku toosan waa dadkaagii saddex arrimood bay kaaga baahan yihin alwalaa waa maxay alxub jeclaato iyo annusra hiil iyo alqurb inaad soo dhowaysato iyo alcidaa ama albaraa oo ah maxay saddexaa saddex bay ka soo horjeeda inaad colaadiso aad fogayso aanad u hiilinba shaqo ku yeelanin waayo waa in alle intii tawxiidkaa la diiday inay saa yihiin cidday doonto ha noqoto bal muu midab kula wadaago bal muu dhaqan kula wadaago muu qabiil kula wadaago muu goob kula wadaago waa in kol haddii ilaahayba uu khilaafay waayo adiga waxaa lagaa rabaa maxabadaada iyo kalgacalkaagu tae ilaahay bay la socotaa cidda uu ilaahay jecel yahayna waad jeclaanaysaa haba ku dulmiya hadduu doono ha ku dilo waxaad arki kartaa qofku inuu ku idhaahdo waxa weeyaan qofkaa ga- ee walaal qofkaa islaamka ah he- gaalka hebel baa iga dhow gaalka hebel baa iga dhowo markuu walaalka ii dilay gaal baa ii soo dhoweeyey gaal baa ii soo gurmaday saa awgeed walaalkii baa iga dhow qadiyaddani kumaba xidhnaba soo dhowayn iyo dil iyo garaac iyo dhibaatayn kuma xidhna allaaba walaal idinka dhigay haddaa adugu tiraa anaa jarayana macnaheedu waa maxay inaad tirahdo anaa dee diintii ka baxaya weyaan macnaheedu hadduu xataa ku dulmo walow dalamak waxaad leedahay ilaahay waa walaalkay oo dulmayoo waad habaari karta waad iska celin karta waanaad habaari karta labada ku furan yihin laakiin waa weli waa walaalka wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtatalu waana istileen haddana maxaa la leeyahy ya min almu'miniina waa walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum labadiinna walaal waa he- heshiisiiya maye waan- wa- walaalma nihin kole haddaanu istilnay walaalama nihin gaal hebel baanu walaalanay isagaa ii diirnaxay isagaa ii soo dhowaaday isagaa ii wanaajiyey maya diintaanu qofkaasi fahamsanayn caqiidadaanu caddayn waa inuu ogaadaa kol haddii ilaahay uu adeecay oo rasuulka sala allahu alay waslam uu adeecay inaanu gaal soo dhowaysanayn maantana masaladaasi muslimiinta meel adag ayay ka taagantay aad baa looga fogaaday waxa gebiga la dhaafsanayaa walaalnimadii dhuuni yar hadduu gaalku yidhaahdo hebel hebel ayaanu rabnaa haye waa la isbaayacaya gacanta la isu dhiibaya gacantaanu kaa soo gelinaya m- gacantaanu kaa soo gelinaynaaye maxaad ogoshay waxaan ogolay caynkaa iyo caynkaasaan ogolahay hoo soo dhowow waa kan oo walaalkii amaba meel heblaayaan weeraraya wadal islaama waxaan rabaa inaad ii tashiilaad ii samaysaan oo ii fudaydisaan madaaradiinna wadooyinkiinna dekadiinna soo dhowow maxaad noo qabanaysaa waxaan idiin qabanayaa shaygaa iyo shaygaa haye marka horeba dowladdayna fardheer- fardheeraatay bay hayde go Ha. annaga laakiin wax noo qabo waa walaa waa wax khatara ilaahay baa sheegay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ka gaalo weli ka la noqda ee garab siiya iyagu ka mid yihi iyagu ka mid yihi waxba yaan hadhow loo dheegdheegin halayaa loo dheegdheego maxaa ku kalifay ma dhaqaalo doon baa talo ma siyaasad buu ka rabay miyuu ka yar baqanaya ikraah mooyaane hadduu xabad kugu qabto kudha wax ila qabo ood ogtay inuu ku dilayo markaa waad la qaban kartaa waayo naftaada aad ku bixinaysaa iyadoo markaana kuu furan tahay inaad calool adeegto islaama kol baan laba goor dhimanaya iyo dilba iyana way kuu furan tahay inaad iska yeesho aniga kuu furantay wixii intaa ka soo hadhay siyaasad baan ka rabnaa iyo ee hana ictiraafeen iyo hana soo dhoweeyeen iyo lacag hana siiyeen iyo waddooyinka hanaga xuno boodhkan hanaga yareeyeen iyo ee ceelal hanoo qodaan iyo kullu haada laa yanfac sidaa awgeed ilaahay aayaddan u fiirso waa aayadaha ugu adag laa tajidu maba helaysid dadka qaalimka laga yana yidhahda waa la helaya ilaahayow ilaahayow annagoo gaalo jeclaanay ayaanu haddana muslimiin nahay ilahayna muxuu leeyahy laa tajid heliba maysid qowman qoom ma haysid yu'minuuna rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo oo yuwaadduuna jeclaanaya man cid jeclaanaya xaadda khilaaftoo colaadisay allaha ilaahiy wa rasuulah walow kaanuu haba ahaadeen aabbaahum aabbayaashood balaag ilahay wuxuu leeyay kol haddii iimaan aad leedahay maba jeclaan kartid ciddii ilaahay khilaaftay waaba lama isdiidaya lama isdiidaya oon isu iiman karayn weeye walow kaanuu aaba'ahum aabbayaashood ha aadaan culimmadu waxay dhahdaan aayaddaasi waxay ku soo degtay abi cubayda caamir ibni aljaraax oo aabbihii maalintii badar aabbihii oo gaala meeluu ka mara waayey ka warwareegey ka warwareegey kolba dhan ka wareegey markuu ka dagaalami kari waayey aabbihii dilay walow kaanuu aabaahum laakiin culimmadu xadiisku way ka daba tegeen qisadaasina sax maaha aad bay dadka u dhex gashaa waa macruuf waa la yaqaanaa waxay xaqiijiyeen caamir ibn abu cubayda jaraax odaygii jaraax la odhan jiray aabbiyi ahaa inuu jaahiliyadiiba dhintay oonu sooba gaadhin nebiga sala allahu caleyh wasalam culimmada ka hadashayna waa badan yihiin khadiib albaqdaadi ibni xajar alcasqalaani ashawkani caleyh raxmat ullah rag badan baa ka daba tego xaqiijiye taa laakiin waxaa jirtoo kale oo sax ah aw abnaa'ahum inamadooda iyana waxay ku soo degtaa abubakr sidiiq abi bakar labadiisii inanee waaweynaa mid ahaan kii labada weynaa ayaa gaalada ku soo jira halkaasaa la iska arkay abubakar maalintii o dhan wuxuu ku dadaalayay inuu wiilkiisaa gacanta kudhigu dilo ilahina waa ka ilaaliyey berigii dambuu islaami doonaa maalintaana wuxuu ku yidhi yaa faasiq war kaa xunee faasiqow xoolahaygii xaggaad geysa maxaa ka hadhay xoolahaygii siduu yidhi lam yabqa hayra shukatin wayacbuubi wasaarimin yaqtul dudullaala shiibi waa u soo gebiyey aabbii buu gebiyaya wuxuu yidhi xoolahaagii kamay hadhin shakad waxaa ka hadhay hub dhammaystiranoo aan ku gaadhanay iyo wayacbuubin faras dheereeya iyo wasaarimin seef af badanoo yaqtulu dishaa dullaala shiibi ciroolaha baadiyoobay aabbii buu sheegaya wa seef odayaasha baadiyoobee lagu dilo aabbii buu leey waad baadiyowde oo ilaahay rumeeyey oo nebiga taabacay le kugu dilaya wuxuu habeen maalintii o dhan doonaya inuu ninkiisa gacanta ku dhigo waanu waaye aw ikhwaanahum walaaladood rag walaaladood ee dilaynaa waa ay jiraan iyana waa la sheegay aw cashiiratahum cumar ibn khadaab bayna kusoo degtaa la idhaayo abtigii isna isdhaafiyey waa abtigii iyadana waa saxiix qadiya saxa weeyaan ulaa'ika kuwa caynkaa yeelay ilaahay iyo qaraabadii kala doortay qaraabo gaalowda weeyaan qaraabada hadday islaamto waa nimco ilahay nimca kuugu daray laakiin hadday gaalowdo allah dooranaysa xagga alleh u janjeedh ulaa'ika kataba ilaahay wuxuu ku waajibiyey fii quluubihim aliimaan qadiyadda koowaad laga faa'iidaya qalbigaagaa iimaan ku waajibayaayo ilaahay kuu dejinaya kow wa ayadahum wuxuu ilaahay ku xoojiyey biruuxin minhu ruux iyo malaku jibriil ayaa ayidaya oo isagaa kula jiraya waa talabaad wayudkhiluhum jannaatin tajri min taxti alanhaar jannooyin webigu dareerayana ilaahay subxaana wa taala webiyadu ay dareerayaanna ilahay baa ku siinaya saddex faa'iido khaalidiina fiiha aad ku waarayso welibana faa'iidada afraadna waa maxay radia allaahu canhum waata ugu weyn allah raalli kaa noqonaya waayo haddii nimcada ugu weyn lagu siiyo nimcada adduunka ugu weyn oo lagu cadhaysanyay nimco kuu noqon mayso dan wax walba ku soo horreyn kudhaa cun waad arkii wax yar kadib ya ma maba kaa degaysaba waayo maxaa tolo lagugu samayn tolowaata afka lagu buuraya ma midyaa lagu soofaysanaya laakiin haddii raalli lagaayey waxa weeyaan waa way kaa degaysaa maahee si fiican baad ugu nimcaysanaysaa radia allaahu canhum wa raduu canhu iyagu inay raalli noqdaan way ku khasban yihin waayo allahba u nimceeyey laakiin ta ka weyne waa maxay in ilaahay raalli ka noqdo ulaa'ika xisbullahna waa tashanaad inaad xisbiga ilaahay noqoto kuwaas waa ilaahay ciddii alaa ina xisba allaahi hum lmuflixuun intaasina insha allah kusoo gebagabayeynaa ilahay dembigeena ha dhaafo dembiga waalidkeena ha dhaafo cilmigeena iyo camalkeena alla naafica ka dhigo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiyihi اlamiin wcala aalihi waasxaabihi alguri اlmayaamiin wاtaabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin yaquulu sheekhu calayhi min allahi araxma sheekhu waxa uu sii watay hadalkiisii wuxuu leeyahay iclam ogsoonow arshadaka allaahu ilaahay ha kugu toosiiyo litaacatihi taacadiisa ilaahay kugu hanuuniye ana alxaniifiyata diinta toosan millata ibraahiima ah waa laga beddelaya diintaasoo millata ibraahiima ah waa an tacbuda inaad caabuddo allaha ilaahay waxdahu keligii mukhlisan xaala kownika mukhlisan adigoo u gaar yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada taasaa millata ibraahim la yidhaah wa bidaalika sidaa oo la yeelaa amara allaahu ilaahay wuxuu amray jamiica annaasi dad oo dhan sidaa inay yeelaan wa khalaqahum waanu u abuuray lahaa arrintaa lafteedu ilaahay u abuuray kamaa qaala allahu tacaala sidii ilaahay yidhi wamaa khalaqtu ma uumin aljinna jinka umaan abuurin walinsa iyo insiga ilaa liyacbuduun inay caabudaan mooyaane wa macnaa yacbuduunina waa yuwaxiduuni inay keli yeelaan wa acdamu maa shayka ugu weyn shaygaasoo amara allaahu ilaahay uu faray bihi tawxiida towxiidka weeyi wa huwa towxiidkuna ifraad ullaahi waa ilaahoo lagu gaar yeelo bilcibaadati cibaadada lagu gooni yeelo wa acdamu maa shayka ugu weynaha uu diiday canhu isaga ilaahay diidayna ashirku waa wadaajinta wa huwa shirkiguna dacwatu waa caabudid hayrihi kayrkii lala caabudo macahu ilahay maciisa lala caabudo wadaliilu qowluhu tacaala wacbuduu caabuda allaha ilaahay walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi ilaahay shay'a shaynaba ha la wadaajinina n sheekhu ilaahay subxaanah wa tacaala ha u naxariistee saddex masalo inoo soo sheegay saddexdaa masale maxay kala ahayna ugu dambeeyey in ilaahayna abuuray oo ina arsaaqo oo aanu saa inagaga tegin rasuul iyo diin buu inoo soo diray ciddii yeeshaana ay ku barhaarayaan ay ku badbaadayaan janno ku gelayaan ciddii caasidaana ay ku habaabayaan kuna guuldaraysanayaan ilaahayna aanu raalli ka ahayn in cibaadada lala yeesho malag ha lala siiyo rasuul ha lala siiyo taasina qodobka labaad bay ahayd qodobka saddexaadna qofku markuu ilaahay kala yeelo rasuulka kariimkaa sala allahu caleyh wasalamna uu adeeco uma bannaana in cid ilaahay ka fogaatay uu xidhiidhiyo cid ilaahay nacay inaad soo dhowaysato lama ogola aayaadkiina wuu inoo sheegay hadalkii buu sii wataayo wuxuu leeyahay iclam waxaad cilmi u yeelataa ogaal waa inaad garataa oo cilmi u yeelataa arshadaka allahu litaacati alrushdu waa alistiqaama calaa dariiqi alxaq waa dariiqa saxdood ku toostaa rushdi laydhaa waa ilaahay ha ku toosiiyo oo dariiqa saxdaa ilaahay cagta ha kuu saaree daacaduna waxaa la idhaahdaa almuwaafaqa limuraadi illaahi ficlan wa tarka wuxuu ilaahay kaa doonayo ood waafaqdaa daaca laydhaa ficlan wa tarka wixii lagaa rabo inaad samayso inaad samayso wixii lagaa rabo inaad ka tagtana inaad ka tagto inaad adigu doonistaadu ay la wareegto doonista ilaahay oo ilahay wuxuu kudhaa yeelna aad yeesho wuxuu ku diidana aad ka joogsato taasaa daaca la ydhahda wuxuu leeyahy ana alxaniifiyata millata ibraahiima ah waa an tacbuda inaad caabuddo waxdaw allaha ilaahay waxdaw keligii mukhlisan adoo u gaar yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada alxaniifiya xaniifku ama alxaniif laba macno leh luga carabiya kelmad laba macno leh weliba laba macno iska soo horjeeda ayay leedahay waa kelmad kulansatay laba macno isdiidal waxaa la xaniif waa mustaqiim iyo maa'il mustaqiim waanay toosan tahay maa'ilun waanay soo leexsantah waa laba shay isdiidan shayga toosan waxaynu naqaanaa wax leexsanaana ma leh shayga leexsanna toosnaani ka dheer kelmaddani markaa laba macno oo soo kala horjeeda ayay leedahay waa min aladdaad baa laydhaha min aladdaad lugadda carabiguna waxay leedahay kelmado noocaasoo laba macno isdiidan xambaarsan waxaa lagu odhanayaa saliim saliim waa maxay waa mid nabad qaba ayaad u taqaanaa ka la qaniineyna way idhaahdaa saliim iyagoo doonaya rajo iyo hadal wanaagsan inay ku beeraan ninka indhahala waxaa la idhahdaa dariir basiirna way idhahdaan basiir ka indhaha qabo basiir baa la idhaha ka indhahalana basiir bay idhahdaa maxay uga jeedaan ilaahay indhaha siiyo weeyaan waa nuuc min adducaa kelmaddani markaa laba macno iska soo horjeeday leeday waana tu ilaahay lahaa wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina ee xunafaa waxa weeyaan waa shay leexsan waa dad leexsan maxay ka leexsan yihin dariiqii shirkiga ay ka soo leexdeen uma istaqaamuu cala tawxiid dabeetana tawxiidkii bay ku tooseen marka hore shaksigu muxuu u baahan yahi inuu ka soo leexdo dariiqa baadilka oo uu naco oo uu fogeeyo oo aanu jeclaanin ayuu u baahan yahi markaa taa waa loo baahan yahay soo leexadkaasi waa daruuri marka dambana maxaa loo baahan yahi inuu toosnaado xaniifan maxaa lagu macnaynay markaa alxaniifiya diintii ka soo leexatay shirkiga laga soo qalloociyey haddana tawxiidka lagu toosiyey oo millata ibraahiima ah diintii nebi ibraahim miyaanay diinta nebiyullaahi moxamed ahayn sala allahu caleyh wasalam maxaa loo leeyahay waa millat ibraahim ibraahim waxaa la dhaha imaamu alxunafaa inta toosan waa imaamkoodii waa hormoodkeenni rasuulkeennana sala allahu caleyh wasalam waxaa la faray inuu ku daydo ambiyada guud ahaan si gaarana waxaa loo calaamadiyey nebiyullaahi ibraahim inuu raaco an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaa lagu leey waxaad raacdaa milladii nebi ibraahim xaala kowniga xaniifan ay tahay mid ka soo leexatay shirkiga kuna toosan tawxiidka marka miladda nebi ibraahim ee ah in tawxiidka la badhax yeelo oo la saafi yeelo oon waxba laysdhexgelin ayuu sheekhu inoo sharxayaa waa maxay millatu ibraahiim wuxuu ku soo koobay laba jumladood an tacbud allaha inaad ilaahay caabudo waxdaw keligii mukhlisan lahu ddiin waa laba shay bay kala tahay an tacbud allah ma hiya alcibaada cibaado waxaa la yidhaahdaa marka la sheegayo tacriifkeeda guud ahaaneed altadallulu lilaahi maxabatan wa tacdiima bificli alawaamir waijtinaabi annawaahi in ilaahay laysu duleeyo ilahay isu dhuldhigaysa ilaa asalka cibaada waa maxay cabada yacbudu cibaadatan waa tadallala waxa la dhaha dariiqun mucabad dariiqun mucabad iyo dariiqun hayru mucabad maxay kala yihiin dariiq cagtu ay si fiican u martayoo cagtu ay jilcisay dariiq la yaqaanoo la maro weeyaan hayru mucabadna waa maxay dariiqaan cagtuba marinoo ad adagoo dhagaxaan ka soo taagan yihinoo aan la marin weeyaan qofku markuu leeyahy waa mutacabidna waa mutadallil ilahay ba isu duleeyey ilahay ba isu dhuldhigay weeyaan waa inaad ilaahay isu dulaysaa maxaa kuu kalifaya maxabatan kalgacal ilahi aad jeceshahay iyo wa tacdiiman weyneyn saddexdaa arrimood ayay cibaadadu ka kooban tahay haayatu tadallul maca haayati maxabati watacdiimna waa leedha inaad ilaahay inta taagaa isu dulayso adigoo waxa kugu qaadaya uu yahay maxabo iyo kalgacal iyo weyneyn aad weynayso waayo asalka isdulayntu wax fiican maaha dulaynta waxaa ku dulayn karaa cid ka aytaan roon oo aanad jeclayn weyneynayna taa cibaado lama idhaahdo taas waa dulligii ilaahay diiday laakiin ilaahay tu inaga rabaa waa maxay waa in ilaahay laysu duleeyo laysu dhuldhigo inaad awaamirtiisa yeesho wuxuu kuu diidana aad ka tagto waa maahiyada cibaadada taas mar kale sheekh alislaam ibnu taymiya la weydiiyey maa hiya alcibaada deetana wuxuu ku tacriifiyey tacriifka waa taqaanaan ismun jaamicun likulli ma yuxibuhu allahu wayardaah min alaqwaali waalacmaali aldaahira waalbaatina waa magac guudo ilaahay wuxuu jeceliyuu raalli ka yahay ayay koobsataa shayguba haddii ilaahay jeceliyuu raalli ka yahay waa cibaado qaacidada loo raaco cibaadaduna waa taasun shay baad kala garan weyday ma cibaada mise maaha waayo inaad shayga ogaato inuu cibaadaye iyo inaad ogaato inaanu cibaado ahayn waa daruuri waayo hadduu cibaado yahay waa inaad ilaahay ku keli yeesha haddaanu cibaado ahayna ciddaa doontaad ula tegi kartaa marka markaa sidaan ku ogaanaya inuu cibaadaye su'aal keligun baan isweydiinaya hal yuxibu allahu hada shaya wayardaa ilaahay ma jecel yahay raallina ma ka yihi maalan waxaan isweydiiyey qofkaa miskiinka ah inaan sadaqadan siiyaa ma cibaada mise cibaado maaha su-aashaas baad isweydiinaysaa ilaahay shaygan ma jeceliyey oo raalli ma ka yihi hadday haa noqoto waa cibaada hadday haa noqon weydana cibaado maaha miskiinkaa dariiqa ka tallaabaya indhahala inaan gacanta qabtoon ka tallaabiyo ma cibaada su-aashu baad isweydiinaysaa ilaahay ma jecel yahay oo raalli ma ka yihi haabay noqoto waa cibaada sidaa ogeed cid kale loolama tegi karo haddaad cid kale ku cibaadaysato ood cid kale ugu dhowaato mushrik baad isu bedelaysa markaa wuxuu sheekhu leeyahay waxyaalaha ilaahay jecelyuu raalli ka yahay waa laba nooc aqwaal afka laga yidhaahdo iyo afcaal jawaarixda iyo xubnaha laga sameeyo aqwaasha la yidhaahdaa iyadu waa naqaanaa afka laga yidhaahdaa jawaarixda xubnaha acmaasha laga qabtaana waa laba aldaahira iyo albaatina mid muuqata oo ishu qabanayso iyo mid qarsoon maalan kuwa muuqda waynu naqaanaa cibaadaadka muuqda cibaadaadka muuqda maxay kale yihin sida salaad waa muuqata sekadu waa muuqanaysa hadda markaad bixinayso xajkuna waa muuqda soonka waa laga yaabaa in sina uu muuqdo sina u qarsoon yihi si uu u muuqdaayo haddii lagu idhaa hoo cuntada nala cun tiraa waan soomanay uu muuqday xilligaada furaysana uu muuqanaya dhinacna waa qarsoonya marka halkaa iska marayso dee cidi kuma oga inaad sooman tahay iyo inaanad soomanayn laakiin acmaasha qarsooni waa acmaalu lquluub kuwa la yidhahdo acmaasha quluubta labadoodana waxaa qiimo badan kuwaa qarsoon acmaal alquluub iyagaana hormood u ah qalbigaaga marka acmaasha aad ka qabato ayaa kuwan kale laga aqbalaya maxaa ka mid ah maxabat illahi inaad jeclaato halkee ilaahay jeclaanaysa waa qalbiga tacdiim allah weynaynta ilaahay halkee weynaysa qalbigaa weynaynaya tawakul cala allah in ilaahay la tala saarto qalbigaa weynaynaya alkhashya in ilaahay laga cabsado waxyaalaha noocaasoo dhan qalbigaa le waxa la ydhaha acmaalu lquluub ta lagu kala tagana waa taa markaa waa in cibaadooyinkaasoo dhan ilaahay lagu gaar yeela an tacbud allaha waxda ilaahay baad u ayaad caabudaysaa keligii mukhlisan lahu diinna waa maxay ilaahay baad keligii caabudaysaa haddana waxbaa kuugu ladhan wax kale ayaa kuugu dhegsanoo ujeeddo kalead ka leeday ujeeddadaasi ha noqoto magac inaad ku yeelato ujeeddadu ha noqoto meeqaan iyo qiimo gaara inaad ku yeelato ujeeddadu ha ku noqoto dhaqaale iyo mansab inaad ku gaadho taasoo dhani cibaadatullaahi mukhlisan lahu diin baa kaa maqan ikhlaaskii baa kaa maqan waxaa muxuu noqonayaa riyaa iyo sumca ismaqashiin iyo istus buu kaa noqonaya haddii ismaqashiin iyo istuskashana camalka way kaa kharibaysaa camalka way kaa kharibaysaa aakhirana qofkani kuma intifaaco waayo ilaahay dartii baanay ka ahayn ilaahay baa wuxuu leeya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura qofku qiyaamaha wuxuu imanaya wax waaweyn oo buuraleego camala wuu ismacaashsiinaya xusuunaya adigaa badbaaday sho waxanibaa waxa weeye waa xumbo wax ka soo qaadma ma leh wuxuu soonaya miisaankaa loo saaro habaa'an mansuura waxay noqonaysaa dambaskaa dabeylxagaada lagu taadiyey ayuunbuu noqonaya waayo gun la'aan baa haysa mushkiladda haysa waa maxay sees buu la'yey guntii ayuu la'yey waxaanuu noqonaya qofkani awalu man tusacaru bihi naar ayuu ka mid noqonaya kuwa naarta lagu huriyo maxaa ka mid ah qof cilmi badnaa oo ummadda cilmiga u dhigi jiray ilaahay dartii kamay ahayn magacaad ku gaadhid bay ka ahayd naartaa lagu hurinaya mid jihaad badnaa oo gaalada la jihaadi jiray isna ilaahay dartii kamay ahayne wuxuu ku doonaya geesinimo iyo magac inuu yeesho mid kalena wuxuu ahaa mid sadaqad badanoo xoolo badanoo aad wax u bixiya show ilaahay dartii kamay ahayne wuxuu doonaya in la yidhahdo waa deeqsi intaba naarta ayaa lagu hurinaya marka camalkii qiimaha badnaa waa cilmigii waa jihaadkii waa sadaqadii saddex qaaliya ayaa haddana waxay noqdeen kuwii naarta lagu galaayey maxaa kalifay maxaa keenay naarta lagu galo shayada laftooda ma naarta lagu galaa maya cilmiga ilaahay baa loogu dhowaadaayo jannaa lagu hela sadaqaduna waa la mid jihaadkuna waa la mid laakiin maxaa geyeysiiyey inay naarta loogu huriyo oy ugu horeeyaan ilahay dartii kamay ahayn sidaa awgeed baa dadku markay wax bixinayaan ilahay wuxuu ku ammaanaa inay ilaahay dartii u jeedaan innamaa nutcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan e walaa shukuura ilaahay dartii baanu idiin siinaynaa abaal iyo ajartoon idinkagama rabno ayaa ayaa la rabaa in la yidhaahdo marka ikhlaasku waa muhiim markaad shay qabanayso waa inay ilaahay dartii kaata waa inaad ilaahay wax kaga rabtaa khalqigani maxaabad iska tusi waxba kuuma hayaan wax kuu qaban maayaan ilaahay agtiisa waxba kama aha adduunyada intay ku hadal hayaan waa in yar marka inaad iyaga wax u qabataa waaba kugu doqoniimo waayo camalka waad qabanaysaa kolle waad rafaadaysaa maalan salaad baad tukanaysaa waadigana wakti baad usoo jartay xilli baad weysaysanaysaa xilli baad ku jirtaa intaasoo dhan waa hawl kol haddii hawsha kugu dhacayso ha ku ajar beelin cidda wax kuu qabanaysa ama wax ku yeeli karto ilaahaya ilaahay keliguu qasad ibni aadam hawla qastin sidaa ogeed markaa waa qadiya daruuriya cibaadana goormaa cibaado laydhaa markay ilaahay u keligii u badhaxtiran tahay markaasuu sheekhu uu sii wadaa wuxuu leeyahay wabidaalika in sidaa la yeelaabaa amara allaahu ilaahay uu faray jamiica annaasi dadoo dhan wa khalaqahum lahaa waanu faray waanuu u abuuray kamaa qaala allahu tacaala sidii ilaahay yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinka uma abuurin iyo walinsa ilaa liyacbuduun wa macnaa yacbuduunina waa yuwaxiduuni inay keli yeelaan ilaahay wuxuu ummadda oo dhan wada faray inay caabudaan ilaahay cibaadadana u gaar yeelaan waxaanu u abuuray inay isaga caabudaan abuuridda waa garanayo wax kale uma abuurnine hawl gaara laynoo abuuro ah inaynu ilaahay caabudno cibaadaduna waa laba nooc cibaada kowniya iyo cibaada sharciya waayo qofku wuxuu isweydiin karaa haddii dadka loo abuuray cibaado wixii loo abuuray soo kuwan qaar badan dhinac marsan maaha haddii ilaahay amrayna haddii ilaahay amrayna maxay u samayn laayiin cibaadadii baa laba ah cibaada kowniya waa cibaado kownka ahoo wa hiya alkhuduucu liamri illahi alkowni amarka ilaahay kowniga ah waa inaad hoos ku hoos jirto amarka ilaahay kowniga ah waa inaad ku hoos jirtaa amarka kownigiina waa maxay waa ilaahay sida uu ka yeelaya caalamka waa inay ku saamayso gaal iyo islaamba taa waynu ka simannay ilaahay siduu adduunka u maamulo gaalkuna uu ku hoos jiraa muslimkuna uu ku hoos jiraa masalan haddii ilaahay uu cadceedda madoobeeyo ama uu dayaxa madoobeeyo waa amar kowniya isagaa go'aamiyey gaalkana way saamaysaa muslimkana way saamaysaa hadduu soo saaro cadceed iyo haddaanu soo saarinba way saamaynaysaa hadduu roob soo di'iyo iyo hadday abaari dhacdaba labada way saamaynaya waxba kama bedeli karaan waxaa la idhahdaa maxay almr alkowni kaa waynu ka simanay isaga way ku fushaa adna way kugu fushaa ma kala lihidin laakiin maxaad la dheertay adugu amar kale oo la idhaahdo alcibaada asharciya amarkaa hore in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmaani cabda laqad axsaahum wacaddahum cadda wakuluhum aatiihim yowma alqiyaamati farda marka cibaadada sharciyana waa maxay amarka ilaahay ku amru adiga kaa rabo waay labadiiba kala duwan yihin mid ilaahay baa go'aamiyeyoo waa inuu roob soo di'iyo inuu ilaahay cid badhaadhiyo inuu cid barwaaqeeyo in qaar abaara uu ku rido qaar cudur ku dhaco waa amar kowniya amarka sharcigina waa maxay waa sidaa yeela keebaa aakhira laysku abaaliyaa keebaase laysku ciqaabaa keebaa laysku ciqaabaa ma amarka kowniga ah mise ka sharciga ah ka sharciga ka kownigaa shaqaba kuma lihin inagu shaqo kuma lihin manaynaa keenin awoodna uma lihin inaynu qaadno masala haddii imka abaara dhacaan oo laysu tago la idhahdo aynu abaarta qaadno wax kasta haddii la sameeyo lama awoodi karo weligaa haddaad ka cadhootay haddaad jeclaatay haddaad necbaatana waa isku mid marka kaa laynooma diranba ka laynoo dirtay laynagu xisaabiyaa waa tee alcibaada asharciya waa awaamirta ilaahay iyo nawaahida sidaa yeela saasna ha yeelina waxa waan idinka rabaa waxaana ka fogaada waa alcamru waatark kaasaa cibaada laydhaa taasun baana hadhow ammaanta iyo ceebayntaba ay ka dhalataa ka la ammaanay ee cibaaduraxmaan laydhaa arrintaasuu fuliyey ka la caayey ee ilaahay addoomihiisa ka fogaaday ee xisbu shaydaan noqdayna taasuu ku feelgaroobu ku dhacay abaalmarinta cidda la siiyaa waa ciddii hawshaa ka soo baxday ee cibaadada la timi kuwa la ciqaabaana waa kuwii cibaadada ku guuldaraystay laakiin waxaa kaloo la isweydiin karaa oo haddii ilaahay gaalka amray muu fuliyo amarkii ilaahay bixiyey gaalku soo kan dhinac maray ee ilaahay caabudi waaye maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa maka gaalkaa ka weyn ya maka gaalkaa ka weyn maya haddaa wixii ilaahay amru yidhi saa yeela soo kan iska diiday gaalku ee cibaadadii ilahay gara maray maaha maxaa laga samaynaya arrintaa jawaabteed maxay noqonaysa haye dhalinyaro waay amarku amaba aan idhaahdo amarku waa laba nooc inaan ku amro ku ku caawiyana kugu taageero iyo inaan ku amro aanan ku caawinin maalan miiskaa qaad baan ku uhi miiskaa qaad kabarhkaa qur-aanka ha la qaado hebelow qaad maye hebelkii baa markuu isku dayey ayaad la yar hinjisood la qabatay deetana waa la qaaday amarkii wuu fuliyey laakiin awooddiisoo kaliya kumuu fuline maxaad raacisay caawimo adigaa ugu tafadulay adiga ayaa deeq gaara ayaad siisayoo laguma khasbine caawimaad u raacisay midna waxaad ku tiri qaad waxna maad siinin wax alla waxaad ku caawisay manaad la qabanin maxaad u qaadi weydaa la yidhi inaad caawiso maad ku khasban tahay maya midna waad ugu tafadushay midna ugumaad tafadulinoo waxa weeyaan maad siinin si kale haddaynu nidhaahno qofaa wuxuu ku weydiinaya waxaad ii tilmaantaa meel heblaayo masjidkii hebel la odhan jiray tilmaan masaajidka hudo ay tilmaan markaasaad ku tiri masaajidku waa halkaa markaad ka laabto dariiqaa sidaa u hay markaad intaa socoto bidax u leexo waxooga markaad socoto haddana xaggaa u leexo waad tilmaantay laba qofaad tilmaantay labadii qofaad tilmaantay mid waad raacday waxaad ku tihi inamari markaad tilmaantay waad tihi iskabadda inamari halkan ka laab halkan ka laab waa kani gal maxaad isugu dartay tilmaan iyo tusidba dee waa tustay gacantaa u saartay midna waad tilmaantay uun ama ha helo ama yuu helin ma wax dhibaataad u geysatay maya wixii aad lahayd umad aduu kala hadhay ilaahay qofka muuminkaa wuu tilmaamay wa hadaynaahu najidayn haddana wuxuu u raaciyey inuu gacanta qabto waafajiyo ka gaalkaana wuu tilmaamay ama ha helo ama yuu helin oo ilaahay muxuu midna u tilmaamo u tusu gacanta ugu saaray midna intuu u tilmaamay aanu u siinin taa waxaa loo eegayaa qalbiga ibni aadamka qalbigiisa hadduu xaq u leeyahay uu u qalmo in la siiyana waa la siiya haddaanu xaq u lahaynna ama aanu u qalminna lama siiyo waayo iimaanku waa shay qaaliya waa dura amiina waa shay qaaliya shay qaaliya markaad haysanaa waa loo meel dayaa meel walba ma dhigtid dhinac kale marka laga eego ilaahay qulubtuu eegaayo qalbiga khayrka doonayana wuu caawiyaa qalbiga aan doonayna ma caawiyo ilahay wuxu uhi wاladiina اhtadow zaadahum hudaa waaataahum taqwaahum wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana isagaa doonaya wuxuu arkay inuu jecel yahay waa lagu caawinaya qaarna maba jeclaba falama asaaquu markay leexdeen asaaqa allahu quluubahum nasuu llaha allay ilaabeen fanasiyahum wahaakada marka ilaahay waa jazaa min jinsi alcamal ka doonayana waa lagu taakuleeya ka aan doonayna ya laguma taakuleeyo tamaaman waxa tusaale u noqon karaa qof baa ceel ku dhacay ceel ceel buu ku jiraa gacantaad u dhiibtay deetana uu iska kaa gundhinaya ama uu sii giijinaya ya uu isgiijinaya inuu iskaa soo raaciyaabay ahayd wuuba diido oo sii giijinaya uu ku dhegayaba maxaad odhanaysaa weligaa ku jir ha iskaga dhaqaaqaysa way isagay ahayd inuu soo kaa raaciyo waxaan jecel yahay oo muctaad u yahay inuu soo baxo midna markaad gacanta u soo taagtayba intuu ku dhegay buu isa soo kaa raaciyo soo fudeydiyey deetana waad soo dhufanaysa waad soo qabanaysa markaa midna wuu doonayaa wixii buu diyaaru yahy midna diyaaru ma aha marka aduu malaga yaaba kaa diidan inuu ceel ka soo baxo inaad maanta o dhan ku qancisood muxaadaro gasho ya inay bannaantahay inay wanaagsan tahay inaad ka soo baxda laa ka heli maysid sidaa awgeed ilaahay wuxuu ummadda faray una abuuray inay caabudaan midna wuu doonay markaasuu ilaahay ku taakuleeyey midna muu dooninoo ilaahay kuma taakulaynin saasuma u kala leexdeen markaasuu midna muumin noqday midna kaafir asxaabu alyamiin asxaabu alshimaal asxaabu aljanna asxaabu alsaciir saasaa loo kala leexday ilaa liyacbuduunna waa maxay macnaheedu ilaa liwaxidunii bilcibaada cibaado goorma cibaado laydhaa cibaadadu goorma cibaado saxa noqotaa haddii aad ilaahay caabuddo cidna la caabuddo maxay noqonaysaa cibaadadaadu tii alla rabay miyay tahay maya tii alla rabay maaha cibaado waxaa la yidhaahdaa inay tahay mid ilaahay u badhax tiran sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay gaaladu inaanay alla caabudinba haddaba iyaga oo la yaqaanay inay xaj lahaayeen xaj way lahaayeen way xaji jireen ee sadaqa way bixin jireen samsamkay dadka waraabin jireen wax badan bay qaban jireen haddana ilahi wuu ka diiday wuxuu yihi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud oo maxaa cibaadadooda wax looga soo qaadi waaye maxaa loo odhan waayey barhna ilaahay baa caabudaan barhna asnaamtaa caabudaan kol haddii cibaadadu ilaahay aan u gaar ahayn wax ka soo qaad ma leh waa cidlo madhan sidaa awgeed liyacbuduunii manaa macnaheedu waa maxay liyuwaxiduunii fi lcibaada waa inay ilaahay cibaadada u gaar yeelaan haddaad adigu ilaahayna caabuddo cid kalena ku ladho waxay ka dhigan tahay inaanad maalinaba alla caabudin waxaaguna waxba kama jiraan camalkaaguna wuu baaba'aya lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin wuxuu sheekhu markaa halkan ka gudagelayaa wax ilaahayna amray maxaa ugu weyn wa acdamu maa shayka ugu weyn amara allahu amray bihi shaygaba altawxiid waa tawxiid wa huwa tawxiidna waxaa lagu tacriifiyaa ifraad اllahi ilaahay oo lagu gaar yeelo bilcibaadati cibaadada altawxiid waa masder ficilkiisuna waa waxada waxada yuwaxidu tawxiidan fa huwa muwaxid wuu gaar yeelay weeyaan wuu keli yeelay waxaan lagu keli yeelaya waa maxay ilaahay baa cibaadada lagu keli yeelaya halka layska hayaana waa halkeen gaalo iyo islaam muwaxidiin iyo mushrikiin maxay isku hayaan waxay isku hayaan waa maxay ilaahay baanu gaar yeelaynaa oo cibaadada keligii siinaynaa iyo mayae waa lala leeyihi umbaa laisku hayaa masaladu waaba intaasu sidaa awgeed baa qolan waxay noqdeen mushrikiin wadaajiyayaal waxbay wadaajinayaan muslimiintana waxa la dhaha muwaxidiin keliyayaal ilahay ba keli yeelaya markaa shay ilaahayna faray waxa ugu weyn ee ugu jecel yahay waa tawxiid ee uu raalli ku yahay ilaahay subxaana wa tacaala ambiyaduna isagay u soo baxayeen tawxiidkuna culamaha islaam waxay ku tacriifiyaan ifraad ullaahi bilcibaada ama tacriif ka sii qiimo badan waxaa la idhaahdaa ifraad ullaahi subxaana bima yakhtasu bihi ifraad ullaahi subxaana ilahay oo lagu gaar yeelo bima yakhtasu bihi wuxuu gaar u leeyahy ilahay waxyaalu gaar u leeyahay cibaadada weynaynta maxabada allahuma salli calaa maxamed ka camar qaadashada waxyaaluhu alla gaaru leeyahay oo ilaahay lagu gaar yeelo ayaa tawxiid la yidhaha qofkuna hadduu tawxiidka dhammaystiro qandaradii iyo kaabadii wuu dhaafay wuu gudbay waanuu waanu badbaadaya xataa haddii camalkiisa xuni bato ilaahay naarta waa ka soo saaraya hadduu xataa galaba waayo tawxiidkii buu dhammaystiray ambiyaduna shaygay u halgamayeen ay u ordayeen ay gaalays ku hayeen tawxiid buu ahaa culimmada islaamkuna markay eegeen ay in badan akhriyeen adilada waxay ka badin waayeen inuu saddex qaybood noqdo istiqraac istiqraac bay ku gaadheen istiqraacoo maxaa tahay wax weeyaan dabagal si ay u dabagelayeen tawxiidku inuu saddex waaxood u qaybsamo isagoo mid ah inuu saddex waaxood leeyahay ayay caddeeyeen tawxiid rububiya mid laydhaah tawxiid rububiya ilaahay in rububiyada afcaasha uu gaarka u leeyey loo gaar yeelo afcaasha uu gaarka u leeyay waa maxay waa waxyaalaha ilaahay fuliyo ee innagu aynaa shaqo ku lahayn noolaynta dilidda roob soo dejinta soo saaridda dayax soo saaridda xidigahoo la soo saaro kanoo maxaan ku dhaha la caafimaadiyo kanoo cudur lagu rido kanoo la ciseeyo kanoo la dulleeyo waxyaalaha noocaasa afcaal illaah adiga maxaa kaala gudboon adiga maxaa kaala gudboon ictiqaad inaad aaminto in ilaahay leeyihi tawxiid rububiya la ydhaha in diidaynaa cid diidaynaa way yaryiinba waxaa la ydhaha taariikhda in yar baa diiday tawxiidka oo ugu horreeya ninkii namruud lo odhan jiray namruud ee yidhi anaa uxiyo waa umiit nebi ibraahim markuu la doodayey ayuu anugu waxna waan dilaa waana nooleeya waxaabuu sheegtay inuu rabbiye iyo fircoon oo yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ana rabbukum alaclaa iyo qolooyin la ydhaha dahriyiino dahriyiin xilligii rasuulka noolaa oo odhan jiray wamaa yuhlikunaa ila dahr waxana dilaa waa dahriga iyo sabanka xilligun baana dilay wakhtigaana dilay sooma maqashid qaar ilaa watiga ay haya wakhtiga ay haya wakhtigaa iga hiiliyey saban xumaad baa dhacay khatar weeyaan sabanku ma xumaado wakhtigu ma hiiliyo waxa weeyaan wakhtiga allah maamula qofkuba hadduu wakhtiga caayo wuxuu ka dhiganya qof ilaahay caayey wuxuu rasuulku yidhi sal ly slam yu'diini ibna aadam ibni aadamku wii dhibaa oo ilaahay siduu kuu dhibaa yasubu dahr sabankiiyo xilliguu caayaa wa ana dahru uqallibu leyla wanahaar anigaa sabankiiya buu ilaahay leeyahy sideen ku noqday dee anaa maamula waxaanuu ka cabanaya anaa keenay hadduu caayo macnaheed waa maxay ilaahay buu si too si aan toos ahayn ayuu caaya wey marka waa khatar tawxiid rububiya gaaladii carbeed may diidanayn halkay rasuulka isku hayeenna may haynba oo rasuulku markuu yidhahdo man rabu samaawaati waalard qul ilah bay yidhahdeen war samadii arlada yaa abuuray ilaahay yaa idinka ida abuuray ilaahay man yarsuqukum min asamaawaati waalard yaa idin arsaaqa ilaahay yaa nooleeyo waxna dila ilaahay taa iskuma bay diidanaynba ka soo kaalay tawxiid alasmaa wasifaat ka dambe ka labaad waa magacyada ilaahay iyo tilmaamihiisa kaana carabtu inta badan way aaminsanaayeen hal isan bay diidanaan jireen ama laba isan waxay diidanaan jireen alraxmaan iyo araxiim araxmaan iyo raxiim waxay odhan jireen ma naqaana raxmaan iyo raxiim kan garan mayno annagoo waxaan naqanaa allaahumma magara magacaan adaan la baxay ba odhan jireen markii sulx alxudaybiya heshiiskii la qoraayey rasuulka iyo quraysh ayaa wuxuu qoray bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu amray in la qoro ninkii hadli wuxuu ihi raxmaan iyo raxiimkaa ku garan mayna annagu ma naqaano waxyaalaha adla soo baxday weyan waa bidcadaadi annagu ma garanayno keennii hore inoo qor waa maxay bismika allaahumma bismika allaahumma marka asmaada qaar bay diidanaayeen may wada diidanayn sifaadkana qaar bay diidanaayeen laakiin halka ugu daran ee ay ka quruntay ee laysku hayaa waa maxay tawxiid aluluuhiya ahayd war ilaaha aa rabbinimadii u qirteen asmaada qaara u qirteen iyo sifaadka cibaadada ku gaar yeela iyo maya cibaado keligii ma lehee waa lala leeyi ajacala alaalihata ilaahan waaxida saddex boqol iyo lixdan sano baa noo yaalla kacbada guri walbana mid baa yaalla meelaha waaweyna midba qaar waaweyn baa noo yaalla laata iyo cuse iyo manaate iyo hubal saa la odhanaya haddii laga tago ma cidlaa laga tegaya bal waabay ku faani jireenba abu sufyaan dagaalkii uxud markuu dhammaaday buurtuu soo istaagay waa nin weyn oo odaya oo qaa'ida haddana wuxuu ku faanaya sanam indhiyo dhegatoon aan lahayn laa yasmac walaa yubsir ayaa wuxuu leeyahay uclu hubal hubal ha sarreeyo hubal buu ila u dagaalamayaa rasuulku wuxuu lehy allaahu aclaa wa ajal ilaahay baa ka weyn oo ka sarreeya